asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenii murtida maanta xubinteena murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteena murtida maanta ee ku tusaysaa waxyaalo fara badan oo kala duwan waana xubintaan ka soo aruurino bulsho weynta soomaaliyeed ee afkan iskale waana xubinta ku tusaysa da-o kala dambeeyey ama jiilal kala duwanaa iyo fac isdaba socday iyo tusaalayaashii ay bixiyeen waana xubinta ku tusaysaa inay tahay mid aas aas u ah qoraalada iyo maaragtay dhigaalka soomaalida iyo kaydka dambe ee taariikhdooda iyo raadraacooda intaba loogu noqdo waana xubinta aynu dhihi karno waa xubin ah biyo kama dhibcaan lama beeniyaan lama inkiraan lama garabmaraan lama hareermaraan iyo lama iloobaan intaba waa xubinteenna murtida maanta oo ah mid aad iyo aad u sina ballaadhan taasoo ah mid waxyaalo fara badan ku tusaysa teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkii soomaalida qayb ka mida soomaalidu dhegaystayaal waagi hore waa ay jeclayd qofku inuu calooshiisa u shaqaystannimo uu shisheeyaha u raaco horta shisheeyow yaa tahay shisheeye waa ninkii aan kula af ahayn kula dhaqan ahayn kula diin ahayn kula deegaan ahayn aad ugu fiirso yaa shisheeyaa horta waxaa weeye waa inuusan kula af ahayn waa inuusan kula diin ahayn waa inuusan kula dhaqan ahayn waa inuusan kula dhulna ahayn afartaaba inuusan kula wadaagin weeye shisheeye haddaad maqasho markuu afartaasba uusan kula lahayn ayuu yahay shisheeye waxaan ku idhi kula af ma aha kula deegaanna ma aha kula diinna ma aha kula dhaqanna ma ahan sidaa darteed ayuu ku yahay shisheeye dee waxba idinkama dhexeeyaan bay ka dhigan tahay marka laakiin haddii uu uusan kula diinahayn oo dhulka kula leeyahay dee diinta unbaad ku kala tegaysaano caqiidada idinka dhexaynin dhulka xuquuq buu ku leeyahay oo ma caydhinaysid oo ma dhehaysid iiga tag dhulka hore adiga isku diin ma nihin ma dhehaysid oo gaaladiiyo islaamku way isla deganaanhayaan laakiin dee gaaladuna markii awooddooda loo helo waxay bixinayaan fidyadeedii ee islaamkuna dhulkiisa ayuu maamulanhayaa waa marka la quman yahay haddii baydmahayo marka waxaa weeye shisheeye waa ninkaas soomaalidu marka way necbayd ninka noocaasa in wax lagu darsado ama layska raaco ama raroy loo noqdo mid marka raacay qoladaas oo ah saancaddaagai waddanka kusoo duulay ayaa odayaashii soomaaliyeed yay arkeen mahmahdana mid u sheegay kaale hebelow buu yii markaasuu yidhi mahmahdan ma maqashay awowka soo gaadhka siyo maxay leedahay dadka horeda soomaaliyeed waxay ahaayeen dad xigmad xigmad dhaari ah ayay ahaayeen kolkaasu wuxuu yidhi waxay leedahay haddii eebayad mahayo oo ay kuu sheegaysaa sidan maxay leedahay waxay leedahay shisheeye ka duul oo shisheeye la duul oo sheegaaba ha la waayo u fiirsayah waa shisheeye ka duul oo shisheeye u duul oo sheegaaba ha la waayo waxa weeye ingiriis baad ka duushay adoo ingiriis ka socdo iyaga duulaan u ah yaad baxday talyaani baad u duushay waxaad la duushayna waayo waa ingiriis sheegaaba ha la waayo marka meelaad ku dhimatay bayaa yaqaana afrikaan calooshiisa u shaqaystuu ahaa weeyaan maxaa weeye shisheeye ka duul oo shisheeye u duul oo shisheeye la duul oo sheegaaba ha la waayo ma maqashay buu ku yidhi maanta dee soomaalidu dhaqankaas wayba iska yeelatay oo waa iska caadi ninkii isaga ahaa halkii uu ciidankii kaga dhuun dee nin weyn oo eraygu deeqay ayuu ahaa mahmaada maanta kusoo qaadanayna xubinteenna murtada maanta ciidankii eebe waxaa la yidhi nin dhintay wehel ma ahan